guddiga doorashooyinka ayaa kormeer ku sameeyey qaar ka mid ah goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha iyadoo ay weheliyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kormeerkan ayaa ujeedkiisu yahay hubinta kabsame u socodka howlaha diiwaangelinta iyo xaqiijinta in adeegyada la siiyo dadweynaha ay yihiin kuwo hufan oo waqtiyeysan qaar ka mid a dadkii isdiiwaangelinayay ayaa ka hadlay dareenkooda magacaygu waa sharmaarki faarax jaamac degan degmada shibis kuna dhashay kuna barbaaray kuna waxbartay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo dareero kaarka codbixinta muwaadinka inaan soo doonto oo aan ka qayb qaato saakay hal saaca imaaday waana ku faraxsanahay sida nidaamka leh iyo quruxda leh uu ku socdo barnaamijkan insha allah si wanaagsanaa naloogu adeegay dhalinyar badana ciyaalka xaafadda qaarna waa qaateen waxna waa u dhiman yahay aniga dadka uu dhiman yahay waxaan dhex taaganahay waa degmadii xamarweyne qadiimiga ahaydoo xadaarada lahayd waxaan aragnaa dadka shacibka soomaaliyeed gaar ahaan degmada aan maanta taaganahay dadka inay shucuurtooda kacsan tahay ay u heelan yihiin ay diyaarna u yihiin inay codkooda qofna ku doortaan qofna ku diidaan ayagana la dooran karo middaas waa riyadii shicibka soomaaliyeed muddo badan ay sugaayeen ee u taagnaayeen riyadoodana insha allah biidnilah kariya inta dhiman ilaaha u dhammaystiraayo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir yabo oo sidoo kaleetana la hadlay qaar ka mid ah shacabka isdiiwaangelinaya ayaa muujiyey kalsoonida iyo rajadasa wanaagsan ee ku aadan doorashada
degmada xamarweyne waxaan soo marnay degmooyinka ay ka socdaan diiwaangelinta ay ka socoto boondheeraan saaka soo marnay waxaan soo marnay degmada shibis waxaan soo marnay degmadii shingaani oo weli ay sidii uga socoto diiwaangelintii oo maanta meesha lagu bilaabo ah shan iyo tobankii bishaan aan ku jirno waxaan hadda joognaa degmada xamarweyn oo iyadana diiwaangelintu ay ka socoto waa arkaysiin safafka sida dadka ay ugu jiraan waxaan uga mahad celinayaa dadka soomaaliyeed iyo dadka gobolka banaadir degan iyo dadka degmooyinkaas aan soo marno degan sida ay ugu soo baxeen inay isdiiwaan geliyaan oo codkooda ay la baxaan cabdishakuur abi baxayir oo ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu sheegay in uu sii wadi doonaan la socodka hanaanka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha waxaa jiray qof isku dayey shalay inuu mar labaad degmada shangaani mar labaad ku noqdo isdiiwaangeliyo kombyuutarku markuu soo qabtay waanu qabannay waana la xidhay qofka qof kastoo muwaadin ah oo isku dayo inuu codkiisa dalka ku khiyaamo oo laba jeer isdiiwaangeliyana in laga qabto dalka wey qof walba wuxuu leeyahay waa hal qof hal cod buu leeyahay hal kaadh baa la siinayaa systemkaana saa ogol sharcigeenna dalkeela ansixiyena wuxuu ogol yahay waa one man one vote hal qof iyo hal cod waxaa jiro degmooyin kaleeto oo la doonayo in mar kale laga daahfuro diiwaangelinta codbixiyaasha kuwaasi oo la doonaya inay ka qayb qaataan doorashada qof iyo codka ay ka dhici doonto gobolka banaadir